maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo kaaladow hay-adda maareynta iyo masiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya yoweyba deeq raashin ee deersiday deegaanka buula xaaji ooyo ku nooliin dad danyar ah oo ka dhaqan deegaanka sayti deeqdunya weyban iska jartay bariis sokor iyo saliid iyo raashin kale ooyo dadka deegaanka baahanyiin gudoomiyaga hay-adda maareynta iyo masiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya maxamuud macalin cabdulle iyo xildhibaan shukri oo ku tirsan baarlamaanka jubbaland yaan mahadnagay dowladda soomaaliya wayna usoo sheegeena iyo muhiimada saara doonan deegaanada la xoreeya subxaana watacaala oo noo hirgeliyey maanta inaan nabad ku imaano degaanka buula xaaji wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha oo heer caalami ah waxay soo gaadhay buula xaaji waxa ay deeq wareejiyeen sagaal boqol oo nafar sagaal boqol oo qoys oo raashina gabdhahana waxay wareejiyeen laba boqol oo kiish oo cuntada fudud ah oo ka mida wafdigii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamdi cabdi barre uu hogaaminayo waxaad aragtaan runtii in dowladda soomaaliya uu adeegii la socdo inuu raashinkii la socdo inay biyihii la socdaan inay caafimaadkii la socdaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa dadka soomaaliya inuu cadowga alla ka dulqaado magaalo kasta oo cadowga laga dulqaado dowladda soomaaliya way gaaraysaa waxaa kuwa caddayn ah maanta oo buula xaajiyo dhowr maalmood ka hor la qabtay in dowladda soomaaliya madaxii ugu sarreeyey xukuumadda uu joogo oo annaguna aan ka midnaha wafdigiisa waxaa ilaahay mahaddiisa inaan soo gaarsiinay wax wixii la heli kara markaas oo ah inay dadku balhorta raashin helaan inay qututurureyo cunan helaan wixii kaloo adeegyadiina way soo socdaan ama ha naqato isbitaaladii ama ha naqato wixii kalentooda adeega oo dhan waxaan rajaynaynaa cadowga inuu alla ka qaado ummaddan laftirkeeda waxaa rabaa inay cadowga ay iska kiciso si loogu kaalmeeyo waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamulka jubbaland oo runtii iska xil saaray iyo ciidankooda oo iska xil saaray inay dhulkan ay nabadeeyaan oo cadowga laga xoreeyo aad iyo aad aa u mahadsantiin